dagaalkuna waxa weeyaan wuxuu u dhexeeyey nimanka cadowga ee ummadda soomaaliyeed dhibaataynaya iyo ciidanka soomaaliya guud ahaan meel kastaba muxuu ahaa ka yimaadee aad buuna muxuu ahaa dagaalkaasi maaragtay muxuu aha runtii loogu guulaystay dagaalkaas cadowga waxaa kaga dhintay ilaa muxuu ahay labiyo toban nin khasaaraha aanu muxuu ahay sida dhabtaa u ognahay waxa weeye koban waxaa ku dhintay muxuu ahay lix baa ku dhimatay magaalada bangeenina waxaa ku dhintay muxuu ahay iyadana muxuu ahay lix baa ku dhintay labiyo tobankaas muxuu ahay cadowga ka tirsan horta waa dhinteen waxaa kaloo ay ciidamadu si muxuu ahay guul iyo sharafi ku jirta uga howlgaleen magaalada la yidhahdo beleduraxma oo waxa weeyaan muxuu ahay markii xagga jilib loo dhaafo maaragtay muxuu magaalada maaragtay bangeeni halkaana muxuu ciidamadu dagaal culus bay kula galeen nimanka cadowgaa dhammaanna goobihii ay muxuu nimanka cadowgii fadhiyeen waa laga kaxeeyey waana laga burburiyey dhammaan muxuu ahay agabkii halkaa yaallayna ciidamadu si buuxday ula wareegeen waxa weeyaan waxaan xaqiijinaynaa in muxuu aha dagaalku muxuu hawada iyo muxuu aha dhulkaba uu si fiican uga socday duqayntaasi way jirtaa runtii waxa weeyaan muxuu ahay nimankana si wada jira in muxuu laysaga qabto waajib weeyaan marka dagaalkaas iyo duqayntaasi waxaa weeyaan khasaaro badan buu geystay xagga duqaynta haddaan u soo laabto waxa weye duqayn xooggan baa dhacday waxay ka dhacday laba meelood meesha la yidhaahda bambila oo ay ku leeyihiin muxuu aha talis weyn oo saldhig baa halkaa ku yaalla oo cadowgu leeyahay gantaal weyn baa ku dhacay khasaaraha muxuu halkaa ka dhacayna aad buu u ballaadhan yahay gaadiid inuu gubtay baannu ka warhaynaa niman fara badan oo talis meesha ku lahaana muxuu way baaba'een gebi ahaan